bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanay waaligula islaamiga hiiraan sheekh gulad abunabhaan oo warintii sheekhana kusoo dhawaaw idaacadda islaamiga alandalus waa ku dhawahay walaala idaacadda jasaaka allahu khayran sheekhana waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursadda qaaliga ee aadna siisay su-aasha ugu horreysa aan doonayna in aan ku weydiinno waxay tahay maanta howlgallo ayaa ka dhacay bariga wilaayada hiiraan faahfaahin naga sii sidee wax u dhaceen bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri ddiini wadunya wsali allah wasalama calaa nabiyina moxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baa marka hore mahadsan nicmooyinka uu noo galay baan ugu mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaala walaalle maanta waxaa dhacay dagaallo lagu beegsaday meelo kala duwan oo ka mid ah wilaayada islaamiga hiiraan oo ay ku sugnaayeen dadka cadowga ee sharcila diriirka ah waxayna kala ahaayeen degmada maxaas iyo meel la yidhaahdo duduncad oo waqooyiga ka jirta degmada maxaas oo ayaduna ay ku sugnaayeen nimankii mu'asisiinta u ahaa duulaanka sharcila diriirka ah labadaa meelood bay saaka mujaahidiintu weerareen ilaahay subxaana wa tacaalaana guul iyo nasri buu ka keenay oo mujaahidiinta ugu deeqay waan gartay sheekhana goobaha la beegsada ee magaalada maxaas maxay ahaayeen yaana ku sugnaa horta maxaas sida aan horeyba u xusay markii loo fiirsho maanta dhulkeenna soomaaliya iyo deegaanada kala duwan xumaanta hadda jirta meeshii laga abaabulay weeye waa meesha laga abaabulay in dadka muslimiinta ihi dhammaan wax aysan aqoon oo xun oo tiro badan ee ay ka yimaadaan oo ay ka mid tahay wixii ka dhacay deegaanada ku heeran wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaybo ka mida shabeellada dhexe intuba wixii ka dhacay waxay ahayd goobtii laga abaabulay goobaha hadda la beegsadayna waxay ahaayeen goobo ay cadowga degan yihiin ilaa laba meelood waa meesha sharta oo dhan hadda laga abaabulayey waa goobtii uu deganaa ninkii xumaanta ka shaqaynaya ee jacfar dhulkii uu deganaa ama ciidankiisi iyo tiknikdiisii ay taallay goobta kalena waxay ahayd xaruntii cali jeytiya dabageed iyo ninka guddoomiyaha u sheegta meeshaas laba makaan oo noocaas ay ahayd waa labada meelood ama labada ilood oo hadda xumaanta jirta oo labada filaarood oo ku wajahnayd qaybano ay ku aadanayd dhulka shareecada alla lagu maamuray ee galgaduud iyo qaybtan hiiraan iyo shabeellada dhexe meeshii laga maamulayey labadaas xarumood ayaa saaka la beegsaday waan gartay sheekhana marka goobahaas iyaga ah iyo cadowgaasi ku sugnaa sida gaarkaa loo beegsada maxay tahay sababta arrintaasi qasabta in si gaara loo beegsado waa midda aan sheegay waxa weeye waa meesha haddeer ee u ahayd mambaca ay ka soo burqata xumaanta ayay ahayd meeshaas dadka ugu liiliita sharta xarumahoodii bay ahayd cadowga ilaahay subxaanahu watacaala markii lagu weeraray makaano kala duwan ayaa waxay melja ka dhigteen maxaas oo ay u maleeyeen inaysan mujaahidiinta gaaraynin sababtu marka waxaa weeye abaabulka hadda socda iyo xumaanta socota oo loola jeeday ama gelgaduud ha noqoto ama ha noqoto hiiraan qaybaheeda iyo shabeellada dhexe goobihii laga abaabulayey oo xumaanta ay ka jirtay ahayd khasaaruhu aad buu u badan yahay ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala ilaa haddeer dhimashadu waxay sii cagcagaynaysaa siddeetan iyo toddobo halka dhaawacuna uu gaaray boqol iyo soddon iyo weliba ziyaado laga yaaba inuu wax ku darsamaan gaadiid aad u fara badan iyo hanti fara badanna waa ku baaba'day dhulkii cadowga uu deganaa intuba waa baaba'een ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa ayayna ku tahay meeshaas hadday hanti tahay iyo hadday naf tahayba dhimasho iyo dhaawac intuba khasaare aad u weyn ayuu ilaahay cadowgiisa ku gaarsiiyey waan gartay sheekhana cadowgan maanta la weeraray ee maxaas lagu xasuuqay waxaa jirta deegaano ka tirsan bariga hiiraan oo ay duulaan ku soo qaadeen bilooyin ka hor bal deegaanadii ay ku soo duuleen iyo dhibaatooyinka ay ka geysteen maxaad nooga sheegi kartaa horta dadka muslimiintuhu waxaa muhima in ay dareemaan ama ay ku baraarugaan ama ay taariikh ahaan u xusaan wixii soo maray horta meelaha hadda la weeraray saaka ama maxaas ha noqoto ama meesha la yidhaahdo duduncad ha noqotee waa meesha laga abaabulay oo hooyada u ahayd sida horey baan u xusnay xumaanta maanta ka jirta ama damaaciga foosha xun oo cadowga kooda madow iyo kooda cadba uu wato ee lagu qaaday dhulka lagu maamulo ama wilaayaadka lagu maamulo shareecada islaamka waa dadka ay quruxda la noqotay ama ku faanay inta maraykan cadow alle oo kiristaan ah intay imaadaan oo dad wiilashoodii ah oo ina hebel hebel ah oo muslim ah oo ahlu laa ilaaha ila allaahu ah oo mujaahid ah oo ay og yihiin oo ay ka dheragsan yihiin waxa uu wado iyo waxa uu aaminsan yahay intay diyaarada maraykan qasfiyeen markii ay shahaadadoodii bannaanka taallay inta guray dhaantada ku dulxirinayey oo wax makastadooda ugu yeerayey oo waxaad ogeydeen oo aad wada arkayseen ay ka dhacaayeen waa meesha laga soo abaabulay ee wixii ku dhacay gabar soomaaliyeedoo muslim ah kufsi min meesha la yidhaahda buulo burde ilaa jalalaqsi ilaa shabeellada dhexe dhulka u dhexeeya wixii xumaan ka dhacay oo hadday kufsi ahayd iyo hadday qof la dilo ahayd iyo haddii hanti la dhaca ay ahayd meesha laga abaabula ay ahayd waa meesha yacni dadkii muslimiin magaalooyin dhan oo jiray dadka waxaa laga yaabaa markii iclaamiya wax loo sheegaya qofkaan wax aqoonin waxaa laga yaabaa waxaas inaanu fahmin magaalooyin dhisan oo ummadi degan tahay oo masaajidooda camiran yihiin oo maraakistooda camiran tahay oo ganacsigu camiran yahay oo dhan oo dhisnaa ayaa cawa maqan oo duuny ahaan loo baaba'shay oo diin ahaan loo baaba'shay oo dhaqan ahaan loo baaba'shay waa meesha laga abaabulay in dad muslimiinoo abriye ah oo duunyadooda dhaqanaya oo duurjoog weliba ah oo aan reer beled ahayn oo baadiye degan inta loo tagay xubnaha taranka laga gurayey oo qaarkood inta nafta laga gooyo qaarna iyagoo noolnool xubinka taranka laga gurayey booco wixii ka dhacay meesha laga soo abaabulay weeye yacni wixii ka dhacay maxaas gudaheeda dad shuhada ah oo ilaahay diintiisa loo dilay oo ay og yihiin inta la keenay meesha la dhigay oo dhaantada iyo muxuu waxa la walasaqada lagu dul xiranayay marka asbaabta keenaysa in la beegsadana waxyaabahaasa ka mid ah waxaa la yidhi libaax nin galayna og nin galladayna og mujaahidiinta marnaha dareemina ha u malaynina inay doqomo yihiin mujaahidiintu waxay og yihiin meesha lagu galay mujaahidiintu waxay og yihiin cidda gashay hadda falaashyaa dhacay ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa beled weynaa lalaga diriro waa la falaashay ilaahay shareecadiisa buulo burdaa lagula diriro waa la falaashay ilaahay shareecadiisa waxaa lagula dagaalamay jalalaqsi waa la falaashay maxaas oo ayagu malja ay moodayeen iyo meel dambe ayaa waxaa maanta aad u jeedaan oo indhihiinaa ku aragtaan dhegihiinaa ku maqlaysaan ay ka dhaceen mujaahidiintu marka ma mooga cadowgooda ma mooga raggii ilaahay dartii iyo diintiisa u soo baxay oo gabdhahooda sharaftooda iyo kitaabkooda qur'aanka ah iyo dadkooda muslimiinta diintooda waxyaabihii shareecadeenna ay tiri hala dhowro in ay dhowraan u yimid dhulkaas markii inta cadowga ilaahay uu sida u galay bannaanka uu waray ayagoo shuhaddo ah insha allah saan ilahay ugu rajaynayno inta la jiidjiida wax makasada loo geynayey saarka lagu dulxirayey mujaahidiinta marna inaysan moogeyn u argudi doonaan in ay dareemaan waa muhim doqonta ayaa maradeeda ku warata geedka cadaadka ah shareecada allaan la dirirayaana waxaa weeye waa geed cadaada maradaada ku waro bal mara lagu wareeye shareeca la dirirka eh ha laga fuqsado geedka marada ha laga dulqaado waan garta sheekhana jasaak allahu khayran waxaad xustay in sidoo kale deegaan loogu magacaabo dudun cad oo hoostaga maxaas isagana ay maanta wax ka dhaceen deegaankaasi see wax uga dhaceen deegaankaas sida horeyba aan u sheegnay wuxuu ahaa deegaan runtii ka mid a deegaanadii meeshaas deegaano badan oo xumaanta laga soo abaabulay buu ka mid ahaa mujaahidiintu waa galeen cadowga ilaahayna waa ku jabay baktina waa leeyihiinoo ilaahay subxaana watacaala dhibaato ugu geystay wixii xumaan ahay oo ay geysteen oo meesha ka jirayna ilaahay subxana watacaala gacanta mujaahidiinta ayuu ugu dulqaaday waata sheekhana jasaak allahu khayran waxaa jira jufooyin ka mid ahaa dadkii dagaalka shareecla dirirka ka qayb qaatay kadibna dib u soo laabtay maxaa nooga sheegi karta arrintaas walaalla way jiraan dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed kuwa aan waxa maanta dhacaya aan qayb ka noqon waa ay mahadsan yihiin ilaahayna waxaan u weydiinaynaa subxaanahu watacaala inuu thabaat siiyo alla waxaan u weydiinaynaa in annagii ayagaba khaatumada noo wada hagaajiyo dadka khaldan alla waxaan u weydiinaynaa alla subxaana watacaala inuu soo hanuuniyo wixii ilaahay aanu hanuun ugu talagelinna allah tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nooga argudo dadka ayaga oo soo laabtay oo walaalahood mujaahidiinta u yimid waa jiraan waana jiri doonaanoo waa imaanayaan sidaad og tihiinna cadowgu sida aan horayba u xusay ummaddu wayna tarkiibiyeen wayna tarhiibiyeen macnaha wayna cabsi geliyeen wayna rajogeliyeen dhibaatooyin badan bay u geysteen waxaan ognahay dadyow badan iyo jifooyin badan oo xumaanta socota mushaarakada iyo muuqaalka ay ka muuqanayaan aysan ahayn diin nacayb aysan ka ahayn oo dhibaatada u geysanayaan nimanka xumaanwadayaasha ah iyo sharta laga soo abaabulay maxaas iyo dhulka ku heeran ayaa dadkaasu qayb muxuu ahaa ku yeeshay saamayn saamayntaasoo cabsigelin iyo runtii dhibaatooyin ay u geysteen dadka noocaas ah waxay caddaysteen mawaaqiftoodii waana soo laabteen walaalahood mujaahidiinta u imaadeen waxayna caddaynayaan inay beri ka yihiin xumaantaas dhacaysa qaybna aysan ka ahayn kuwa dambeoo imaanayana mujaahidiintu qasadkii ujeedka ma aha fasaad annaga uma soconno mujaahidiintu fasaad uma socdaan mujaahidiintu waxay u socdaan ummaddan islaaxinteeda ummaddan adduunyada inay u islaaxdo ummaddan diinteeda inay u islaaxdo ummaddan inay noqoto ummad ficilka roon ah ummaddan inay noqoto ummad adduunka casiisiinku ah ilaahay subxaana watacaala liqaa'iisana ilaahay idinkii ayagoo wanaagsan oo ilahay uu jecel yahay inay la kulmaan la rabo mujaahidiintu marka ummaddu waxaasay u wadaane dad ma aha doonayo ummaddu inay liidaan dad ma aha ummaddu inay kharribaan doonayo waxay rabaan ummaddu inay toosto hagaagto dadka marka soo laabanayo oo le warnimayaho wixii xumaanaho dhacay hadday xitaa naga dhaceen ka soo laabannay ilaahay subxaana watacaala waxyaaba uu jecel yahay ku jirtaa mujaahidiintuna way jecel yihiin gacmo furan baana lagu soo dhowaynayaa wilaayadooda gacmo furan ku soo dhowaynayso kuwa soo laabtay oo qurshaa inta fahmay ka soo noqdayna waa ay mahadsan yihiin waana ugu ducaynaynaa kuwa dambeoo imaanaya ama hadda khadka ku jirana sida oo kale gacmo furan ayaan ku soo dhowaynaynaa waataa sheekhana ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegeysanaya oo ay ugu horeeyaan bulshada aad weliga u tahay ee ku dhaqan wulaislaamiga hiiraan waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta si guud taq wallahi tabaaraka wa tacaala si gaar ah waxa annaga maanta na haysta iyo culayskan haystaa oo xaqiiqada naga leexinaysa waa inaanan fahmin adduunyada iyo xaqirnaanteeda dadkeenna waxay indhaha ku hayeen oo qofka xitaa caqli yaraha ihi uu dareemi karaa waxa ka dhacayey hiiraan iyo shabeellada dhexe si gaara hiiraan waxay ka dhacayay indhihiina ku hayseen niman waaweyn oo doqomo ah oo ummaddii leh ay dadki intay daba yaacayaan leen meeshaan degma iga dhig degmaan kaaga dhigay tuuladan aniga iyo degma iga dhig degmaan kaaga dhigay halkaan cisbitaal iga dhig halkaan dhagaxyo u dhigo yacnii qofkaan shala shareecada ilaahay halkaan raayatu tawxiid baa ka taagnayd ammaanna waa qabay diintiisuu baranay kuna dhaqmayey maanta maxaa u yimid nin doqonahoo jaahil ahoo socdaa u yimid markaasuu wuxuu door biday intuu diintiisii iyo shareecadiisii ka bayro inuu ninkan jaahil ka hoo socdo intuu daba ordo uu yidhaahdo waxaan kaa rabaa isbitaal waxaan kaa rabaa degmo sababtu maxaa keenay xaqiiqada dhabta ah oo dadka loo abuuray baysana dadkeenna fahmin waxa ani aan dadkeenna ugu baaqaya waxaa weeye war adduunyadan liidata oo eberka ahoo tacbaanka ah yaanna ku kadsoomin warnimayahu aakhiradeenna noo qiimo leh war fawska iyo liibaantu waa waxa ilaahay liqaa'iisa markii loo taga lala kulmaya ilaahay oo kaa raale inaad la kulanto ayaa qiimo leh adduunyadan qiimo ma leh adduunyadan waa daba socod hor socod ma aha diinteenna ayaa annaga noo hordhig ah diinteenna hordhiga diinteenna ha noo noqoto hordhig adduunyadanna ha noqoto gadaal socod ha noqoto adduunyada ha noo dambayso waa imaanaysaa waa noo hagaagaysaa diinteenna markay noo hagaagto dadka muslimiinta waxaan marka u sheegaya waxaa weeye xaqiiqada dhabta ah oo la rabo in la xaqiijiyo ama laxjeclada dhabta waa diinteenna laxjecladeennaas dhabtahoo diinteenna aan ku adkaano aan ku dhimanno aan ku noolaanno aan ku dhaqanno ha nugula noco aan wax ku jeclaanno aan wax ku nacno war diinteennaa inoo qawi ah diinteennaa noo dhab ah diinteennaa noo asaleh diinteenna aan ku dhegno waxaan kaloo dhan waa imaanayaan annaga qalabada yeelanayno ilaahay baa noo nusraynay subxana watacala suu noo ballan qaaday war diintan dadkan muslimiinta ahow ama hiiraan jooga ama meel kale joogee diintan waa diinta nebi maxamed laga dhaxlay diin labaad ma jirto diintan aan nebi maxamed ka dhaxalnay aan ku walaalowno ayada aan walaala ku ahaano shareecadan alle oo la tadbiiqinaya iyo raa'yatu tawxiid in kor loo qaado dadka maanta caqabadda ku ayaa weeye waa dadka sheeganaya in ayagu islaam yihiin ama muslimiin yihiin warnimayahu yaan la doqomoobin war shareecadiinna sharaf ku leedihiin war maanta waa karaamaysan tihiin war yaan gadaal loo laaban cirbihiinna ha u noqonina shareecadeenna aan difaacanno waxaan rabaa runtii inaan fursadda ugu faa'iidaysto adoo aad u mahadsan ee maxamuudow wilaayada islaamiga hiiraan maadaamaad ay tiri maxaad leedaha ugu baaqaysaa waxaan rabaa inaan baaq kale u diro oo ah ee si guud wilaayada waxay iclaamisay xamlo loogu magacdaray taxdiiru alumma min kaydi alacdaa wa irshaadiha ilaa sabiili alhudaa xamladaas oo ka dhaqaaqaysa jamiica almuxaafadaat ama degmooyinka gobolka dhammaan ka dhaqaaqaysa oo aan ugu talagalnay ee guri walba oo ay suuragal tahay oo ka mid ah wilaayada islaamiga dhulka ay maamusho in la gaarsiiyo xamlada ayadoo dacwiga ah xamlada ayada ihi sida ciwaankeeda uu yahay afar mawduuc baa la rabaa haddii alla uu idmo in lagu taargadgareeyo oo dadka muslimiinta ihi ee la gaarsiiyo macnaha kuwooda miyiga jooga kuwooda tuulooyinka jooga kuwooda magaalooyinka waaweyn jooga qaybahooda kala duwan xamladaas ayadahi marka waxaan rabaa dadka muslimiinta ah oo hiiraan ku nool in ay u dhaganuglaadaan wilaayadooda kana faa'iidaystaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana dartii ay u aqbalaan waxa walaalahooda ay u keenayaan culimmadooda waxay u soo gudbinaysa muxaafadaadkana ee dhammaantood waxaan rabnaa afraadda oo dhan waa ka qayb qaadanaysaa waa xamlo afraadda wilaayada kulli ay mushaarakayn doonaan ayagana lagu gudan doono ayna gudan doonaan oo dadka muslimiintihii ay gaarsiin doonaan kuwa gudanaya oo shaqadaa gudanaya oo hawshaa qabanaya oo tanfiidka ahi oo shaqadaas tanfiidinaya waxaan leeyahay ilaahay ugu dhowaada subxaanahu wa tacaala itqaaniya in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu shaqada aad gudanaysaan oo xamladaas ah uguma aanan talagelin in meel inta lagama muxaadareeyo la iska dhaafo qurshuhu ma aha waa barnaamij ilaahay loola jeedo war niman yahow dadkeenna shaqada aad gudanaysaanoo aad ku aadantihin qofo meeshuu ku aadan yahay shaqada aad ku aadan tahay itqaani ilaahay dartii iyo ikhlaas ka dhigo inta tabartaada ah xujadaa ha la guto baadiyaha iyo dugsiilowyada ha loo tago tuulooyinka naa'iga ha la tago meelna yaan la soo reeban xamladaa waxaan rabnaa in ilaahay dartiina ay noqoto oo marka hore la niyoodo ilaahay dartii loo niyoodo lana itqaaniyo intaa waxaan leeyahay walaalaha shaqada qabanaya dadka muslimiinta oo loo tagana waxaan leeyahay walaalihiin qabuul siiya si soo dhoweeya dhegaysta ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah intaasaan leeyahay dadka muslimiinta si guud gaar ahaana dadka walaalaha muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga hiiraan aad baad u mahadsantiin idaacatu andalus wajazakum allahu billahi towfiq jasaaka allahu khayran dhegeystayaaalkaas waxaa waali wilah islaamiga hiiraan sheegulada uwanahaan oo waraysi gaar ay la yeelatay idaacadda islaamiga al andalus